bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamadi وعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuuda sulaymaan bnu اlأshcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala أwalu kitaabi اlxamaam meeshii biyaha kululayd axkaamteeda kitaabkeedii awalkiisii weeyaan kan meeshan alxamaam waxaa weeyaan meesha biyaha kulul leh oo dadku ay qubayska iyo waxaas u tagaan carabtana dhaqan uma ahayn markii la furtay dhulkan nasaaradu ay degganaan jirtay ee shaam ayaa beytulxamaam ayaa jiri jiray meelo marka biyo kulul leh oo dadku marka ay ku qubaystaan oo qubays iyo u aadaan oo caafimaad ka raadiyaan oo dadka lafa xanuunka iyo waxyaabahaas qaba iyo ay tegi jireen oo marka biyo kulul ay leedahay biyahaas kulul ay marka ku qubaysanayaan ama ay dhex gelayaan ayb wax markaa carabta dhaqankooda ku jirtay ma ahayn laakiin markii islaamka uu furtay dhulalkaas shaam ayaa lagu arkay arrintii marka axkaamteedii iyo wixii ka bannaan iyo wixaan ka bannaanayn ayuu rabaa inuu halkan ku sheega marka abu daawuud qال الإmام أbو dاwوd رحimه الله تaعالى xadثna موسى بن إسmاعيiل وهuوa أbو سلمة التبوذkي qال xadثna حmاad هو بن سلمة عن cabدالله بن شhداad عن أbي cudرة وأbو cudرة hذا غyر مشهوuر عن cائشhaةa أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم رasuulka نahى عan dخuuل الxmاamaaت nebigu wuxuu reebay in la galo xamaamaadka meelahaas biyaha kulul oo dadku u qubays tagaan gelitaankeeda ayuu reebay ثuma rakhasa lilrijaali raggiibuu u ruqseeyey kadib an yadkhuluuhaa inay galaan filmayaasiri inay ku galaan macawisyaal ama dhar hoose yacnii guntiga yacnii maro guntiga ku eg iyagoo xihan iyagoo qaawan inaysan geline oo markaa maro markaa guntiga ku eg nacam ayb izaarka markaa ama macawis ha noqoto ama yacnii dhar markaas isagu asturaayo xudunta ilaa iyo lugaha gaaraayo ha ku galaan haddii la gelaayo raggii hadday gelayaan saa ha ku galaan oo waa u ruqseeyey yaynan ku gelin dhar marka cawradooda muujinayo bowdadooda iyo waxaas marka ay ka muuqanayso xadiidkan isnaadkiisu waa daciif abuu cudra ayaa ku jiro alimaam abu bakr alxaazimi kitaabkiisa alictibaaru fi اnnaasikhi wاlmansuukh ee labada mujallad ah wuxuu ku yidhi xadiidka raqamkiisa afar boqol-iyo labaatan uu yahay isagu marka kitaabku alictibaar fi اnnaasikhi wاlmansuukhi min asunati الnabawiya sunnada nebiga wixii naasikh iyo mansuukh isu ah ayuu ka qoray abuu bakr alxaazimina a'immada waaweynuu ka mid ahaa soddon iyo shan jir meelahaasuu ku dhintay wuxuuna ahaa xaafid aad u cilmi badan buu ahaa nacam alimaamu dahabi uu tilmaamay yacni cilmigiisa iyo xifdigiisa dadka aad xadiidka ugu hormaray buu ahaa shuruudu ala'ima alkhamsa ayuu leeyahay shuruudu ala'ima alkhamsa a'immada shantaana waa bukhaari iyo muslim abu daawuud tirmidi nasaa-i kutubtoodaas shuruudii ay iltisaameen ayuu risaalo yar ka qora waa madbuuc risaaladiisa nacam isaga iyo ayb iyo ibnu طaahir almaqdisi yaa ka kala alifay shuruud ula'ima sita iyo shuruud ula'ima alhamsa iyo kitaabkan alictibaarkana waa leeyahay wuxuu yidhi marka imaamkaas laa yucrafu hada alxadiidu ila min hada اlwajhi xadiidkan lama yaqaan uu yidhi ilaa sanadkan unbaa lagu yaqaanaa wejkan wa abuu cudurata hayru mashhuurin abuu cudurana nin mashhuur oo dalab mashhuur ku ah ma aha yanii kaannahu jahaala wax inay ku jiraan oo kale waaxaadiiu اlxamaami kulluhaa macluulatun ayuu yidhi marka axaadiidta xamaamka sheegaysana dhammaanteed waa cilaysan tahay wainnamaa yasixu fiiha can الصaxaabati radia اllaahu canhum laakiin aqwaashan oo kale saxaabaday ka ansaxday amaa wax marfuuca oo nebiga loo tiiriyo waa kulli waa wada cilaysan tahay buu yidhi oo saxiix ma aha ayb fain kaana hada اlxadiidu maxfuuda fahuwa sariixu fi اnaskhi marka xadiidkan markaa uma rakhasa lilrijaalidaana waxaa laga qaadanaya naagaha inaan loo ruqsaynin oo iyagu inaynan gelaynin ayb waana sidaasoo naagihii inay iyagu aadaan ay galaan maya takashuf iyo maxaa yeele cawradooda inay faydantaa halis ana naag marka biyo gelayso ama dabaalanayso cawradeediina inaysan faydmin wax macquula suurtagal noqon kara ma aha marka hadday gurigeeda ku dhex leedahay de gurigeeda waa isu waa ku dhex qubaysan kartaa dhib male isaga laakiin xamaamaad bannaanka loo aado oo sidaa la yeelo dhulkaas marka gaalada iyo dhulkan shaam iyo waa ka jirtaan weli ayb suuriya iyo dhulalkaasoo dhan waa leeyihiin iyo waddamo badanoo muslimiin inay leeyihiin baa la arkaa meelo markaan dabaasha loo tago oo dadku ay u dabaal tagaan naagihii marka taasoo kale maya naaga marka waxaad arkay weydiinaya meelahaas marka la joogo dhakhtaraa ii soo qoray ay ku leedahay ma la tegi karaa marka waxa dhakhtarku wax uu waxaan marka biyahan kulul iyo lagu daaweynayo si kalena waa loo waa laysu daawey karaan wax hadda markan maahan daruuro marka daawo ay geli karta maaha naagihii marka waa laga reebay meelaha qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan naago keliya gelaaya iyo naago keliya xataa hadday gelaayaan naagaha gaalada ah naagta muslimaddaa waa inay cawradeeda ka qarsata naagaha gaalada ah maxaa yeelay aayadda ow nisaa'ihinna naagaha muslimaadkaa loo jeedaa kuwa gaalada cawro waayo naag muslimada naag gaal ah inay cawradeeda tusto ma bannaana sida ninka ay uga xijaabanaysayna uga xijaabanaya maxaa yeelay waa dad fisqi badan waxaa laga yaabaa inay jirkeeda ka waranto wakhtigaanna hadda waaba ka waaba wakhti fasaad badan ayb oy dhici kartaba waddamadii muslimiintai lagu badbaadi la'yahay ayb oo baallo marka wax sawiro ay naagihii iyagoo qaawan ay ku sawirayaan hadhowna meelaha lagu faafinayo wadammadii muslimiintaaba saas ay ka jirtaaba aroosyada iyo meelaha lamida iyo waa la sawiranayaa naagta meelahaas hadhow marka yaa jirkeeda lagu tusaa niman ajaaniba iyo wax lamida marka xataa naagaha faasiqaadka in laga dhowrsado waay wakhtigan ayb midda iyada marka meelahaas ay sidaas leeyihiinna kaamarooyin iyo waxyaabaha ku rakiban si wixii ka dhaco dembi ah oo kale loo loo ogaado yay ugu rakibeen marka naagtii iyada markay isqaawisaso kaamaradii ma laga fiirsanayo sina kuma bannaanaa karta xadiidtan marka saxaabaday ka ansaxday min aqwaali asaxaaba nusuustuna waa waafaqaysaa marka naagtu maadaama ay cawro tahay gurigeeda meelaan ahayn inay jirkeeda ku qaawiso ma bannaana qaala xadaanaa moxamed bnu qudaama bni acyan qaala xadaanaa jariirun xaa waxadaanaa moxamed bnu lmuhanna whuwa abu muسى الزmn qala xadaثna mحamed بن jacfar whuwa qundar almulaqb bqundar qala xadaثna شhucbaة جamيiعا can mansuur can salim bn abi اljacd can ibn اlmuhanى qaala ibn اlmuhanى ibn اlmuhanى waxa uu yidhi can abi اlmaliix qaala dakla niswaة min ahli shaam naago oo reer shaam ah ayaa waxay galeen calىa caaئiشhaةa caaئiشha faqaalat waxay tidhi miman antunna idinku xaggee ka timaadeen faqulna waxay yidhaahdeen min ahli shaam reer shaamaan nahay qaalat waxay tidhi lacallakunna waxaa laga yaabaa idinku inaad tihiin ood ka timaadeen min alkuurati magaalada ama degmadii allatii taa oo tadkhulu nisaa'uhaa naagahoodu ay galaan alxamaamaat xamaamaadka alkuura waxaa la yidhaahdaa meesha degmada camal oo makaanka ayb gobolkii ama degmadii waxaa tahay naagahoodu ay geli jireen xamaamaadka soome xagga ayaa inaad ka timaadeen baa laga yaabaa qulna nacam bay yidhaahdeen haa qaalad waxay tidhi amaa innii samictu rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalama yaquul waxaan maqlay nebigoo dhahaya maa min imra'atin haweenay ma jirto takhlacu hiyaabahaa dharkeeda siibayso fii hayri beytihaa gurigeeda meelaan ahayn ku siibayso ilaa hatakad way dilaacisay maa baynaha u bayna allahi iyada iyo alle dhexdooda dhexdooda wixii ahaa oo xushmad ayay goysay oy dilaacisay qararisay ayb xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix waana xadiid loo deliisho kara xamaamaadka oo caaisha iyadu waxay tihi meeshaas inaad ka timaadeen naagaha meelahaas xamaamaadka gala inaad tihiinaa laga yaabaa haa xadiidkan caamka ay marka u deliishatay marka oo hadday sidaa tahay adaba iska jiray leedahay ilaa waxaa ka laasimaya xamaamaadka in la tago dharkii inay naagta ku dhigto meel aan gurigeedii ahayn ile xamaamku gurigeeda maahanin waa meel marka dadkao dhan ka wada dhexeeyo dadku ay tagaan xadiidka marka waxaa laga qaadanaya naagtu gurigeeda meelaan ahayn in dhar ku siibato inaynan ahayn ayb amaa meelo yacnii maalan hadday guri saaxiibteedoo kale seexanaysoo kale ama guri qaraabadeedoo kale ay jiifto dee markaas laabudda dharki waa siibanaysaa say u seexato waxaa laga hadlayaa un waxay tahay meel ajaanib iyo waxaasoo kale inay dhar ku siibato oon gurigeedii ahayn ma bannaana naagaha gaaladana waa ka dhowrsanaysaa kuwa faasiqaadkana in laga dhowrsado w oo iyaga shartooda aan laga aamin ahayn oo ay dhici karta naagtii markay dharkeedii fududaysataba inay inta si iyadoon ogeyn sawiraan hadhow meelaha ay ku faafiyaan waxaasoo dhan marka inay xadar ka qabto waayo haweenta muslimadda ah ayb qaala abu daawuud hada xadiidu jariir wahuwa atamu kan waa xadiidkii jariir isagana dhammaystirnaan badan walam yadkur jariirun abalmaliix ma sheegin qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam sidaa un buu yidhi qaala xadaanaa marka abulmaliix sanadka kuma derin buu ka wadaa qaala xadaanaa axmed bnu yuunus wa huwa اlyarbuuciyu shaykhu اlislaam qaala xadaanaa zuhayrun wa huwa bnu mucaawiyata aljucfiy qaala xadaanaa cabduraxmaan bni ziyaad bni ancam ayb whuwa alifriiqiyu wahuwa ضaciifu can cabdiraxmaan bni raafic can cabdillaahi bni camrin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh ali wasalama qaal inahaa satuftaxu lakum waxaa la idiin furi doonaa ardu اlcajam dhulka cajamta wasatajiduuna fiiha waxaad ku arki doontaan buyuutan guryo yuqaalu laha alxamaamaat la yidhaahdo falaa yadkulannaha اrijaalu raggayaysan gelin ilaa biاlsuri hoos inay wax ka wataan maahan ama markaa surweel ha ugu jiro oo loogu talagalay quuto oo kale ah ama ha ugu jiro yacni markaa macaws iyo waxu xirnaadaan ilaa bilusri cawradoodu asturan un wamnacuuha annisaa'a naagahana ka manciyo ka celiya ilaa mariidatan mid jiran aw nufasaa'a ama kuwa umusha a mooyaane xadiidkan isagana waa daciifu cabdiraxmaan bni ziyaad ibni ancum alifriiqi ayaa ku jira waana daciif ayb cabdiraxmaan ibnu raaficna isaga laftirkiisa nacam waa la daciifiyey xadiidkan marka waa daciif baabu nahyi can اtacarii baabu bayaani اnahyi iska reebiddii layska reebay caddaynteediibu uu baab yahay can اtacarii isqaawinta qofku inuu isqaawiyo oo cawradiisa faydo iska reebidda layska reebay caddaynteediibu u baab yahay qaala xadaanaa cabdullaahi bni muxamed bni nufayl qال xdثna زhayr عan cabdالmلك بn أbي سulayman الcarzamiyi عan caطاء عan yعlى wهو yعlى بن أmyة أna rasuul الlahi salى الlaه عليه لي وsلم rasuulka ra'aa wuxuu arkay rajula nin yغtasilu qubaysanaya biاlbaraazi bannaanka meel bannaana cidlaa ku qubaysanaya bilaa isaarin hoosgunti la'aan qubaysanayu arkay fasacida almimbarka ban cidla ah buu ku qubaysanaayey isagoo wax hoosguntiya wadanno cawradiisii isagoo qaawan fasacida almimbara mimbarkiibuu koray faxamid allaha wa atnaa calayhi uma qaala markaasuu wuxuu yidhi ina allaha caza wajalla alle xayiyun waa mid xishood badan oo xishoodo ilaahay sitiirun yacni asturid badan yuxibu alxayaa'a buu jecel yahay xishoodka wasatra iyo is-asturkuu jecel yahay ayb marka alla waa xayi xishood badan sitiir weeyaan ayb xumaan iyo ceeb oo dhan uu ka asturan yahay dadka isagaa ceebta ceebta ka asturo ayb marka assitiiru ismun min asmaa illaahi tacaala assitiir magacaanna marka sidaanuu ku soo arooray dhahaan culummada assitiir yuxibu alxayaa'a xishoodkuu jecel yahay iyo wasatra asturka faida اktasala axadukum midkiin hadduu qubaysanaayo falyastatir ha is-astura marka ilaahay asturkuu jecel yahaye midkiin hadduu qubaysanayo ha isqariyo oo ha is-asturo xadiidku waa xadiid xasana waayo inkastoo sanadkiisa inqidaaca uu ku jiro bayna caطaa wa yaclaa haddana laakiin marka shawaahid iyuu leeyahay safwaan ibni yaclaa baa u dhexeeyo dhexdooda caطaa ibn abi rabaax can safwaan ibni yaclaa can yaclaa kamaa jaءa fi طariiqi اlaati bacdahu sida dariiqa soo socda ku imaan doono qaala xadaثna moxamed bnu axmed bni abi khalaf qaala xadaثna اlaswad bnu caamir qaala xadaثna abu bakr bnu cayaash huwa shucbaة almuqri can cabdilmalik bn abi sulaymaan can caطaa can safwaana bni yaclى can abihi can الnabiy salى اllahu عalيه ali wslam bihada اlxadiid qaala abu daawuud alأwalu atamu meeshan marka fiiri can caطaa can safwaan baa caطaa iyo yaclaa safwaan baa loo dhexaysiiyey marka xadiidku saanu marka xasan ku yahay waxaana laga qaadanaya qofku markuu qubaysanaayo inuu is-asturo musqul hadday tahay inuu xirto hadday bannaan tahayna inuu geedo iyo wax uun isku qarqariyo ama maro iyo waxa isku qariyo ama maradiisiiba markaas uu ku qubaysto haddii uu beddelan kara hadhow ayb markii nebiga uuma ka furtay waatay faatimo marka ay mara ku qarinaysay ku asturaysay isaguna uu qubaysanayo oo umuhaani ay u soo gelaysay ayb marka tasaturkaa ilaahay jecel yahay sidaasaana marka la rabaa cagsigeedana waa layska reebay qofka inaanu is-asturin oo qaawanaan iyo waxa uu sameeyo qال xdثna cبداللh بن مسلمة هو القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن cبدالرحمن بن جرhد عن أبيه qاaل kاna جrhd جrhd wuxuu ahaa min أصxaabi الصفة buu ka mid ahaa أنhu qaala waxa uu yidhi جلس رasuul الlahi slى الlه عليه لي وسلم nebigii baa fadhiistay cindanaa agteennii buu fadhiistay وafqidii bowdadeyduna munkashifaةn ay faydan tahay iyadoo cajarkaydu faydan yahay faqaala waxa uu yidhi amaa calimta miyaadan ogaanin sow ma ogid ana alfakhida cawratun bowdadu inay cawro tahay war ma ogid miyaadan ogeyn xadiidkan marka waa xadiidka marka laga qaadanayo bowdadu inay cawro tahay cajar khilaaf badan baana ka taagan imaamu albukhaarina wuxuu yidhi xadiidu jarhad axwadu wa xadiidu anas asnadu xadiidka anasna wuxuu ahaa nebiga ayaan la socday khaybar ayuu galay faxasara alisaara macawistiibuu xaydxaytay rasuulka bowdadiisii baa marka ayaa faydantay iyadoo marka jilibkiisa uu jilibkayga taabanayo ayb marka meeshaa nebigu hadday cawro tahay nebiga maa faydi lahaa cawradiisa xataa khaarija salaad nebigu ma faydaynin cawradiisa ayb xadiid kalena wuxuu ahaa zayd ibni haabidaa wariyey oo isagana macno noocaasoo kale sheegaya faxasara alisaara iyo riwaayaadka qaarna fanxasara alisaaru macwistaa faydantay dhehaysaa zayd xadiidkiisa xadiid kalena wuxuu ahaa nebiga isagoo gurigii jooga ayaa boodadiisii fakhideynkii buu fayday labadiisii boodood abuubakaraa soo galay ma asturanin cumar baa soo galay ma asturanin cumaan baa soo galay marka nebiga hoos ritay meeshaa marka waxaa iyadana laga qaadanayaa marka bowdadu inays cawro ahayn xadiidkaa isagakaas marka kuwayaalkaasu marka bukhaari jamcinaya wuxuu leeyahay marka marka la fiiriyo isnaadka xooggiisa xadiidka anasa xoog badan oo nebigu bowdadiisa fayday tilmaamaya kaas baa xagga isnaad ahaanta xoog badan oo axaadiidtan jarhad iyo midka soo socdo cali iyo dacfi baa ku jira laakiin wuxuu yidhi iyadoo dacfi uu ku jiro sida axwadka oo dadaalku uu ku jiro khilaafka si looga baxo in bowdada la daboosho oon la faydanin oy cawro tahay xadiidkan marka jarhad kan waa marka meeshaa marka saxiix uu ku ishaareeyo ayb xadiidkaas marka jarhadna xaafidku fatxulbaariga wuxuu ku yidhi xadiidkaa jarhad uu ka yidhi waxadiiduhu mawsuulu cinda malik fi اlmuwaطa ayb wاtirmidiy waxasanahu tirmidi waa xasaniye wbnu xibaan wbni xibbaana wacinda bni xibaan wasaxaaxahu waa saxiix yeelay وضacafahu الmuصنifu bukhaari waa daciif yeelay xadiidkan jarhad fi taariikh taariikh alkabiirka bukhaari xadiid jarhad waa ku daciifiyey sababta waa maxay liliطiraabi fii isnaadihi idiraabka isnaadkiisa ku jira darteed ayb markaasuu yidhi waqad dakartu kaثiira min طuruqihi fii tacliiq الtacliiq ama takhliiq الtacliiq xadiidka marka jarhad waxaa muuqata marka culamada qaarkood inay daciifiyeen sida bukhaari oo kale ayb qaarna ay saxiixiyeen oo ibnu xibbaan iyo tirmidi iyo kale uu xasaniyey imaam maalig laftirkiisa sida ka muuqanaysa muwaaa buu ku soo saaray isagoo mutasil ah qaala xadaana caliyu bnu sahlin الramliyu qaala xadaana xajaaju can ibni jurayj qaala أhbirtu can xabiib bni abi haabit can caasim bni damrة can caliyin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa takshif fakidaka bowdadaada ama cajarkaaga ha faydin walaa tandur hana fiirinin ilaa fakhidi xayin walaa mayitin nin nool bowdadiis cajarkiisa ama nin dhintay cajarkiisa ha fiirinin waa cawree qaala abu daawuud abu daawuud wuxuu yidhi hada alxadiidu fiihi nakaaratun xadiidkan nakaara ayaa ku sugan buu yidhi waa daciifiye waa aragtaa ibnu rajab fatxulbaarigiisa wuxuu ku yidhi walahu cilataani xadiidkan laba cilou leeyahay ixdaaha ana bna jurayj lam yasmachu min xabiib ibnu jurayj xabiib ibn abi haabit kama maqlin wman qaala fiihi qofkii xadiidkan dhexdiisa ku yidhi can ibni jurayj qaala ahbaranii xabiibun faqad wahima kutubta qaar baa waxay leeyihin ibnu jurayj qaala ahbaranii xabiib ninkii sidaa yidhi faqad wahima qaalahu caliy bnu اlmadiini baa yidhi imaamu sanca caliy bnu اlmadiini ayaa sidaa yidhi oo fii riwaayati abi daawuudna tanuu ishaarayaaye wuxuu yidhi can ibni jurayj qaala hbirtu can xabiib bn abi haabit uhbirtu waxaa la iiga soo sheegay xabiib xaggiisa marka soo ma aragti marka inqiaaca waa cad yahay marka riwaayadan abu daawuud inqiaacu waa waadix markaasuu yidhi sidaasna wahuwa asaxiixu sidaasaana saxiix qaala caliy bnu اlmadiini waxa uu yidhi ra'aytuhu fii kutubi bni jurayj ahbaranii ismaaciil bnu muslim can xabiib kutubta ibnu jurayjan ku arkay buu yidhi isagoo ismaaciil dhex geliyey isaga iyo xabiib dhexdooda naqalahu canhu waxaasaa ka soo guuriyey yacquub ibnu shayba yacquub ibnu shayba waxaa weeyaan saaxibuulmusnad waa musnad oo cilal ah buu leeyahay a'immada cilalku ka mid ah waa weyn ayb ibnu abi xaatimna wuxuu soo guuriyey aabbihii uu ka soo guuriyey inuu yidhi lam yasmac ibnu jurayj hada alxadiida min xabiib inma huwa min xadiiثi cmr bni khaalid alwaasiطiy faأraa ana bna jurayj akhadahu min alxasan bni dakwaan can camr bni khaalid can xabiib marka sanadkan inqiطaac buu leeyahay cilada labaadna waxay tahay ana xabiiba bna abi haabit lam tahbut lahu riwaayaة can caasim bisamaaci minhu caasim inuu ka maqlay samaaciisa can caasim ma sugnaanin lam yahbut samaacuhu can caasim halkaana marka inqiaac kale wa cali bnu اlmadiinina waxa uu yidhi laa yasixu cindii riwaayatuhu canhu riwaayada uu ka warinayo caasim aniga agteyda wuxuu yidhi ma sugnaanin riwaayada uu markaa ka warinayo aniga agteyda xabiib uu ka warinayo caasim ma sugna buu leeyahay marka xadiidkan cilal labadaa cila buu leeyahay abu daawuudna nakaaradiisa waaba kan sheegay qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahiim qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin اlumawiy can cuثmaana bni xakiimin can abi umaamata bni sahlin can ilmiswar bni makhramata qaala xamaltu xajaran haqiilan dhagax culus baan qaaday fabayna ana amshi xilli aan soconayo fasaqطa canii hawbii maradaydii baa iga dhacday faqaala lii rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam nebigu wuxuu igu yidhi khud calayka hawbaka maradaada qaado walaa tamshuu ha soconnina curaatan idinkoo qaaqaawan ha soconnina isnaadkan waa saxiix imaam muslimna waa soo saaray qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata qaala xadaanaa abi ayb marka xadiidkan cawrada fakhidka ama bowdada tilmaamayo iyado cawro maya mase ma ahan xadiid cali iyo xadiid jarhab ayaa soo arooray dhinaca kalena axaadiid kalea soo aroortay kuwaasaa xoog badan laakiin labadiiba in la jamcin karaa dhici karto oo alimaam ibnuulqayim tahdiibu sunanka wuxuu sheegay cawradu laba nooc waayuu yidhi muqallada iyo mukhafafa bowdada marka cawrada mukhafafada unbay ku jirtaa cawro waa tahay oo salaad kuma ansaxayso hadday faydan tahay laakiin sida uma adka sowataynka oo kale sida sowataynka uma adka marka axaadiidtan tilmaamaya nebigu waa miisaarkiibuu kor u qaatay iyo yacnii cawradii mukhafafada ayd mararka shaqada lagu jiroo kale iyo jihaadka kolka lagu jiroo kale iyo inay iska muuqato waa dhici kartaa oo iyadu marka waa mukhafafa ayb laakiin marka salaad iyo kale la gelaayo inay muuqato maaha midda mukhafafada walaa midda muqalladada isagu marka macnahaasuu sheegay oo ku jamciyey axaadiidtan bukhaarina wuxuu yidhi marka xadiidtan in la qaataa fiican oo fakhidka inay cawro tahay sheegayso laakiin markay sanadii xoog noqoto kuwa kalea xoog badan marka qofku inuu khilaafkaasi uga baxo bowdadii marka hadday cawro noqotay oo sida xadiidta ay tilmaamaysa marka qofku inuu fiiriya maahan marka qof kale bowdadiis iyo bilaa xaaja isaguna inuu feyto bilaa xaaja maya ma aha dadkan marka banooniga iyo cayaaroo kale dabagaabay wataan cajarkooda iyo bowdadooda waa qaawantahay maam fiirsigooda marka culamo badan waxay yidhaahdeen mmsaa'iq ma aha maam ayb maxaa yeelay qof cawradiisu fiirsana qofkan xaajana ma jirto wax xaajaana ma taallo ayb wakhti dhumis iyo wax maslaxa oy leedahayna ma lahan dhib aan ahayn iyo mafsado aan ahayn ayb qaala xadaanaa cabdاللahi بن مسلمة qال xadaثna أbي xا وxadaثna بن بشhاaر qال xadaثna يحyى ayb نaxوه fadakra نaxوه can bhز بن xakيم can أbيهi can jadهi qaala qultu ya rasuul الlah cawraatunaa cawraadkeenna maa naأtii minha maxaan kala imaanaa wamaa nadaru maxaan ka tagnaa qaala waxa uu yidhi اxfad cawrataka cawradaada ilaali ilaa min زawjatika xaaskaaga maahno ow maa malakat yamiinuka ama waxay gacantaadu milkisay maahan addoommo addoontaada iyo xaaskaaga maahane inta kale cawradaada ka ilaasho xaaskii marka iyo addoontii way bannaan tahay marka sideedaba qultu waxaan idhi qaala qultu yaa rasuul allah rasuulka ilaahi idaa kaana alqowmu bacduhum fii bacdin rasuulka ilaahiy hadday dadku ida kaana alqowmu qowmku hadday yihiin bacduhum qaarkood fii bacdin qaarka kale ka warran qaala waxa uu yidhi in istadacta haddaad awoodaysid allaa yarayannahaa axadun qofna inuusan cawradaada arkin falaa yarayannahaa yuusan arkin qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiy idaa kaana axadunaa khaaliyan midkeen haddii qofna uusan la joogino keligii uu yahay bal ka warran qaala waxa uu yidhi allaahu allah axaqu ku xaqnimo badan an yustaxyaa in laga xishoodo min annaasi dadka kaga xaqnimo badan ilaahay baaba dadka kaga xaqnimo badan in isaga laga sariigto oo laga xishoodo ayb ood marka isqarin iska yacni alle iskama qarin kartid adiga laakiin marka hay-ad xun inuu ilaahay kugu arko waa inaad ka xishoota ood mar walba ku dadaashid inaad marka qarsantaod asturantahay xadiidkan isnaadkiisu waa xasan ibnuulqayimna saasoo kaleu sheegayaa marka wuxuuna tilmaamaya cawraadku wax badan ka tilmaamay axkaamta marka cawraadka iyo ku saabsan waxaa aad u dhigay oo fiqhi ahaan aad uga hadlaayo kitaab ibnuاlqaطaan alfasi uu leeyahay la yidhaahdo kitaabu الnadar fii axkaami الnadari bixaasati اlbasar ishaanba wixii lagu arko axkaamta ku saabsan ayuu kitaab dhan ka qoray ibnuاlqaطaan alfasi ayb qaala xadaثna cabdالraxmaan bnu ibraahiim qال xadaثna بن أbي fudayk can الضaxاak بn cثmaan can زayd بn أslم can cabdالرaحmaan بn أbi سacيidi الkhudriy can أbiهi can النabiyi salى الlaه عalيه alي وsلم qaal laa yandur الrajulu qofka ma fiiriyo yani yuusan fiirinin إlى الrajuli laa yandur الrajulu qofka younan fiirinin yani ma fiiriyo yuusan fiirinin khabaru bimacna nahyi ilىa curyaة الrajuli ninka qaawanaantiisa ninka cawradiisa qaawanaanteeda younan fiirinin ama cirya iyo curya labadaba loo dabdiyo walalmar'atu naagtana ilaa curyati almar'ati naagta qaawanaanteeda yaynan fiirinin walaa yufdi arajulu ila arajuli fii hawbin waaxidin walaa yufdii yuusan gaarin alrajulu ninka ila arajuli ninka fii hawbin waaxidin hal maro yaanu la gaarin yacnii hal maro yuusan la huwanin walaa tufdi almar'atu ila almar'ati naagtiina naagta yaanay gaarin oysan la huwanin fii hawbin hal maro ayb maro yaanay markaa la gaarin oo aysan la huwanin ayb oynan la gashanin saddex dabdi baa marka curyada lagu sheegay calaa alaaati awji ciryatun ayb wa curyatun bidammi ah wa curayatun bidammi alcayni wa fatxi اraa imaamu nawowi saasuu sheegay qaala ahlu اlugati ciryat الrajuli ama curyat الrajuli mutajaraduhu dharla'aantiisa ninkii oo dharraaman oo dharla'aan ah ayb curayatuna midda dambe waa cala taصhiir nihaayada ibnulaiirna riwaayadka muslim uu sheegay markaasuu wuxuu yidhi yuriidu maa yacraa minha wayankashif wixii ka fayd maa laga wadaa ou ka qaawanaado manaa ninka ninka kale qaawanaantiisa qaawanaanshihiisa yowsan feerinin sida mashhuurkana cawrada unbaa hadda laga wadaa ma inta kale uu fiirin karaa qaala xadaanaa ibraahiim bnu muusa qaala akhbaranaa bnu culaya xaau xadaanaa mu'ml bnu hishaam قال xدثنا إسماعيiل عن الجurayري عن أbي نضرة عن رaجل من الطفاوة عن أbي هريرةa قال قال رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم lاa يفضينa رaجuل إلى رaجuل nin nin yuusan gaarin oo yعnii nin nin kale yaanu maro la huusanin وla امرأة إلى امرأة إلا إلىa waلد أو waalidi إلا إلىa waلadi mooyaane wiil أو waalidin ama waalid maahan labada isdhaشhay dhib male ee kale qaala wadakara aaliata fanasiituhaa tan saddexaadna wuu sheegay waan iloobay ayb xadiidka marka waa saxiix ilaa ilaa waladin oo waalidin taas maahan intaabaan marka iyadu mutaabaca iyo marka aan lahayn ayb